qalabkan waa qalab dhiigaad ugu deeqday dowladda soomaaliyeed gaar ahaan hawada hay-adda civil aviationka soomaaliya waxaana waa qalab ka taraya saadaasha hawada waa qalab u kala dambeeya qalabka qaybtii ugu horeysaa imanaysa waxaad ogtahay aviationka sidiisaba in ay muhiim u tahay saadaasha hawada dayurada markay duulayaan marka waa qalabkii aviationka ka caawin lahaa in hesho macluumaadkaa saadaasha hawada goorma ayaa lagu wadaa marka inay dowladda soomaaliya si toosa ula wareegto maamulka hawada soomaaliya taas hawshii waa lagu jiraa daartii waa dhammaad mudday soo socotay sideed bilooda bishan june ayaa la dhamaystiraya hadda waaba gabagabo meeshii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkiina qalab daaxad loo hawada lagu hagayo qalabkaasna italia laga soo rarayaayo united nations qolada international civil aviation organization ay muddo horteed dalabtay qalabkaasina dhowaan buu imanaya marka baa la soo saaraya wuxuu xagga mombasa mombasa laga soo qaaday waa six eight weeks bukaasina qaadanaya marka way soo dhadhownahay insha allah marka hawlahaas oo dhan inoo diyaar garoobaan waxaan rajeyneynaa inay hawlgal ku bilowdaan marka xafiiskii ku yaalay nairobi ee laga maamulayay hawada soomaaliya miyaa loo soo raraya magaalada muqdisho ha de mid mid ka casrisan baaba xamar laga sameynaya markaas dadkuun baa soo wareegaya daxafii soo wareegi maay initial periodkana contingency buu noqon doonaa kaas laakiin mid ka casirsan baa laga sameynaya xamar oo dhamaadba ku dhow hadda daarkiina waa dhowdahay qalabkiina waa lasoo raraya sidaan ognahay marka hore qaramada midoobay iyo hay-adda icow ayaa ka wada shaqayn jiray iyo dowladda soomaaliya marka iminka haddii muqdisho loo soo wareejiyo dowladda soomaaliya awood ma uleedahay inay iyadu gebi ahaanba maamulka la wareegto dabcan ha dadka haddaba halkaa wada waa soomaali somali hay-adduna dee iyada hawshaas adduunka oo dhan ka caawisa annagana hadda mashaa laba mashruuc oo waaweyn bay noo wadaa oo mid yahay capacity building sidii awood loogu yeeli lahaa dadka soomaalida inay la wareegaan shuruucdii iyo regulationskii iyo waxaas oo dhan iyadaa diyaarinayso dubaraa loo sameeyey marka mashaariicdaas wayba socdaan way barbar soconayaan soo wareejin sidaan ka warqabno waxaa jira garoomo diyaaradeed oo badan ku yaala soomaaliya oo kala taabacsan maamullo kala duwan sidee loola dhaqmayaa garoonadaas kala duwan nairobi hadda waxay qabato waxa weeyaan hagidda dayuuradaha soomaaliya dulma oo dhan ama soomaaliya ha kusoo degayaan ama meel kale ha u socda hawada sare oo ay ku jirto indian oceanku ayay ayay hagaan marka airboordna kuma xidna airboord walba wuxuu leeyahay dad soo dejiya dayuuradaha airboortka u socda xaruntani waxay noqon haysaa waa waa dayuuradaha dul mara soomaaliya ayay hagayaan oo siinayaan macluumaadkii loo baahnaa marka aad qiyaasid hawsha intaas leeg muddo intee leeg bay ku dhamaan kartaa bay kula tahay wasiir waa dhammaad sida ugu dhaqsaha badan baa hameynaa ku dhamaysa markay taasi noo dhammaato qalabkaasina yimaado qalabka mar horaa la dalbay laakiin hadduu hadduu imanaya insha allah so had italia laga soo raraya markab italia toos u yimaado xamar ma jira waxa lagu yii mombasa marinaysaa bay u dhan